fiidnin wanaagsan dhegeystayaal nagala socotiin waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington maamulka puntland ayaa markii ugu horreysay ka hadlay aragtidiisa ku aadan dhiibistii muranka badan uu ka dhashay ee dowladda soomaaliya ay ugu gacan gelisay etoobiya sarkaal ka tirsan jabhadda o nlfa lagu magacaabo cabdikariim sheekh muuse qalbi dhagax wasiiru dowlaha madaxtooyada iyo xidhiirka gobolada ee puntland bashiir cabdiraxmaan xaaji gurxan ayaa sheegay in aragtidiisa shakhsiyadeed iyo tan dowladda puntlandba ay taageersan yihiin tallaabada ay qaaday dowladda federaalk ee soomaaliya wasiirka ayaa u warramay waryaheena maxamed colaad xasan oo khadka telefoonka kula xiriiray walaalow colaad waa mahadsan tahay xaaladda tan qofkii soomaaliya oo sida u fakeraya oo soomaali waxay ku jirta iyo waxay soo martay iyo wixii ka lumay ka fakeraya cajaayib buu u dhimanayaa xaaladan sida loo boonbooninayo oo qasriga looga leeyahay oo lagu rabo in dowladda dadkan dhalinyarada xukumaan madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo iyo khayre prime ministerka oo wax weyn qabanaya dadkuna rajo ka qabay baa waxaad moodaa hawl conspiracy oo loogu talagalay in sumcadda looga hadlayo oo aysan waxba qaban waxaan motivation saa-ida lahayn oo muxuahay dhibaato weyn aan ahayn baa la boonbooninayaa wa waa gartay laakiin mowqifka dowladda soomaaliya way caddaysay oo dowladda federaalka waxay sheegtay ninka uu al-shabaab xiriir la lahaa ama o n f al-shabaab xiriir la lahayd falal amni xumana uu soomaaliya ka waday sidaa daraaddeedna ay waajib ahayd inay tallaabadaa qaado oo ay dhiibto mowqifka puntland muxuu yahay marka hadda wasiir puntlandina waa lahay mowqifkaygaan anigu labaatan beri waa kasoo maqnaa xamar baan joogay hadda waxaan ku cabirayaa waa mowqif shaksiyaan ku cabiraya wuuna noqon karaa mowqifkii puntland labadaba mowqif ahaan ninkaas ummadda in laga qabto oo la dhiibo dowladda etoobiya ama kidilka soomaalidu degan tahay oo ninkan uu weerarka ku qaadayo ama welf ay ku qaadayso maxuahay ciidankeedii oo shan iyo toban kun ahaa al-shabaab la dagaalamaya oo gacan la siinaya marka haddaan idhaahno halkaas shaksiga ah oo shabaabka la xiriiro anigu aan hubo anigoo wafdiya oo doolo maxaahay dowlad degaanka soomaaliyeed wafdi ku maraya aan baabuurkii noohada ahaayo qaraxa iyo rasaasa iyo iyo rag uu soo abaabulo ilaa xaran dheero ka keenay aniga lay tusay oo aan markhaati ka ahay waxa weeye dowladnimada iyo dowladda soomaaliyeed iyo xilka ummadda soomaaliyeed iyo nimadeeda ka saaran way ku saxnayd ninkaana ay dhiibaan dad badan oo waraysigan dhegeysanaya markaay maqlaan wasiirkii madaxtooyada ee puntland iyo xiriirka gobolada ayaa ka hadlay arrintan marka waxay u fasiranayaan in mowqifka aad ka hadlaysaa uu yahay mowqifka dowladda puntland ay ka qabto arrintan mowqifka dowladda wuu noqon karaa puntland waa dad soomaaliya oo soomaalinimada maxuahay juhdi badan iyo dadaal badan iyo xoolo badan ku bixiyey puntland ina dadkeedu ma aqbalayaan iyo dowladeedu wax danta soomaaliyeed iyo ummadda soomaaliyeed oo kaleba lagu baabi'inayo oo ku dhibaatoobayso inagu dowlad ahaan puntland dowlad degaanka soomaaliyeed iyo dowladda etoobiya xiriir wacan baan leenahay oo wax badan baan iska kaashanaa marka dowlad ahaan wax yaroo dhiba inay gaadho etoobiya iyo dowlad degaanka soomaaliyeed ma ragno maxaa dhacay horumarka maantay ka socda dowlad degaanka soomaaliyeed waa kaan ilaga muxuu ahay puntland ahaan aan tiigsanayno meeshii dadka soomaaliyeed ku jirtana dowladda puntland waa taageeraysaa wasiir o n lf sida ay sheegeen waa jabhad u dagaalamaysa xornimo doonka gobolka soomaalidu ee degto ee ethoobiya ee kililka shanaad muddayna dagaalamayeen mowqifka puntland ee ku aadan ururka o n l f muxuu yahay ninkan xaalkiisa qalbi dhagaxa iyo jabhaddu sheeganayo jabhaddu sheeganayo o l f waxa weeye xaaladeedu waa baaba bay ku sugan tahay waxay u dagaalamaysanaa maantay guul baa laga joogaa oo waxaa looga joogaa dadka maantay soomaalida etoobiya kidilka sanaad kurdool nolol bay haystaan horumar bay haystaan tacliim bay haystaan wax kasta oo yacni ay dadku ku horumaro ayay maantay heleen marka qof soomaaliya kuma garab sii karo horumarkaa iyo noloshaa socota ummaddaa soomaalida heshay aan dagaal iyo ku gelanaa muxuu ahaaye qofkii ku garab siinaya waa qof aan dan soomaali aan dan ka lahayn muxuu ahaaye xaajo dar sunnaala ama koox siyaasadeedu wata ayay u ekaanaysaa marka inagoo taayadiina leeana miyaan waddan kale iyo dad soomaaliya miyaan u doodana ayagana in la baabasho wax suurtagala maaha waad og tahay arrintan arrin fudud ma ahayn oo culays badan bay ku keentay dowladda oo shacab fara badan baa fikradooda ka dhiibtay oo kasoo horjeestay baarlamaanka soomaaliya waxaad og tahay in qabanqaabo ka socotay oo la doonaya mooshin ku aadan arrintan looga hadlayo in la hor keeno inkastoo kulamadii ay baaqdeen sidee u aragtaa xasaasiyadda siyaasadda ee arrintan ay kicisay baarlamaanka soomaaliyeed aada iyo aad baa bay ummadda soomaaliyeed u qalbi jabiyeen dad shaksiyaada ama kooxa dantood inay dawladdii dhamma caburiyaan oo mooshin goobtaan meeshay maantay waajibaadka saaran oo soomaaliya siday uga bixin lahayd dhibkaan ama xag dastuur ama xag ciidan ama xagga federaalismka iyo dowladaha federaalka dowlad goboleedka maxaay siriyada iyo dowladda federaalkaasay u shaqayn lahayeen juuda badan meeshay gelin lahayeen bay kooxa isku qayqaybanayaan oo intaa shirayaan oo waxaan jirin iyo nin mataqaanaa terorista bay wadankii dhammaa wixii ka socday wixii la taagsan lahaa u baabi'iyeen waxaan kula talin lahaa waajibaadka qaran oo ay ugu xilsaaran yihiin inay u muuqataan ee ay ka baxaan dhuumaaliysigan iyo shaksiyaadka iyo kooxaysiga ganahay leeyihiin wasiiru dowlaha madaxtooyada iyo xiriirka gobolada ee puntland bashiir cabdiraxmaan xaaji gurxan oo khadka telefoonka ugu warrameeyey wariyaha v o e da maxamed colaad xasan